بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحaabihi أجمaعين waa barnaamijkii qeybtii wacyigelinta arimaha diinta ku saabsanayd taxadarka markasta in isku gubaabiyo yani ay ahayd diinteena in taxadarka la qaato way qabta oo ilahi wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum kuwa ilaahay rumeeyow digtoonidiina qaata yani wax laga digtoonaan mar walba waa wixii dhib ku ah bulshada hadday ahaan lahayd colaad hadday tahay abaaro hadday tahay cuduro waxaasoo dhan in taxadar laga qaato ayaa la rabaa intaasna waxaa loo yeelayaa badqabka bulshada muslimka ah biniaadamku inuu nolol fiican ku noolaado wuxuu ilaahay ugu talagalay inuu koonkan in biniaadamku uu ku maamulo oo biniaadamka ayaa ilaahay karaameeyey oo ilaahay walaqad karamnaa bani aadama qofku karaamadiisa marka ay muuqanaysana waa markii uu caafimaad qabo oo wax kasta uu qabsan karo hadday tahay howlo adduunyo iyo hadday tahay howlo cibaado iyo ilaahay in loo dhowaanayo sidaas daraadeed maadaama cudurkii uu weli jiro meelaha la isugu imaanayana ay kamid yihiin jaamacadaha ay kamid yihiin iskoolada ay kamid yihiin masaajidadu taxadarkii maadaama cudurkii uu weli jiro caalamkan uusan ka dabar go-in in taxadarkii la haysto oo la feejignaado waa laga maarmaan waa lagu kala duwan yahay dadaalka iyo tallaabooyinka la qaadayo laakiin haddana mar walba in la xusuusnaado waa laga maarmaan gaarahaan hadda maalan masaajida meelo badan oo caalamka ka mid ah sidii loo xiray ayay weli u xiran yihiin meelaha qaarkoodna tiro kooban ayaa loo ogolaaday in loo furo oo ay ku tukadaan iyada oo la qaadanayo tallaabooyin ay ka mid yihiin qofku inuu sajaayadiisa hor usoo qaato oo meesha uu ku sujuudayo asagoo intuu dhigto inuu haddana dib gurigiisa ula noqdo oo arrin isagoo gaar ahoo sajaayad isaga uu leeyahay oo gaar u wato oo intaas taxadarka loo yeelayo oo laga gudbo midda caamka ah ee qof walba meeshii intuu ku sujuudo laga yaabo inuu yani cudurkii arintiisa uu ku reebo ama uu mid horey usii yaalay uu kasoo qaado marka taxadarku aad ayuu muhiim u yahay saasaa marka waxaa dhakhaatiirtu ay ku baaqayaan in yani masaajidada marka lagu cibaadeysanayo in yani taxadarkii aan laga tegin masaajidadana waxaa la rabaa inay u noqdaan bulshada meesha lagu dayanayo dadka ka horeysa usii odarisi karta khatarta soo socota iyo waxa ay tahay oo dhihi karta dhibaatooyinkaas dhibaatooyinkaas ayaa caalamka ka jiray hala iska ilaaliyo saasa bulshada intii kalan markay guryaha ku noqdaan iyo fariintii ay masaajidka ka qaadeen ayay dib ula noqonayaan markasaas daraadee halkaas waxaa ka banaan door weyn oo culimada yani looga baahan yahay inay masaajidada ay ka wacyigeliyaan dadka oo yiraahdaan hala is ilaaliyo meelaha weysada iyo musqulaha masaajidadana in nadaafadooda yani aad iyo aad loo ilaaliyo qoyaanka iyo meelahaas yani laga ilaaliyo masaajidada in la isticmaalo qalabka nadiifinta ama gacmaha lagu dhaqdo arrimahaas iyada ah yani in la sameeyo dabcan waa arrin mas-uuliyad guud oo dadko dhan wada saaran si gaarana waxay u saaran tahay dadka maamulka masaajidada gacanta ku haaya marka runtii ummadeenu masaajida way jeceshahay way ku cibaadeystaan way isugu imaadaan way ku kala warqaataan dad waayeelo ah ayaa imaanaya oo yani maadaama waqtigooda dhow yahay oo akhre isu diyaarinayan qofka inkastoo geerida loo siman yahay haddana ay jecel yihiin inay masaajidka imaadaan dadkaas waxay u baahan yihin marka in cinaayo gaara la siiyo in aan sabab loogu noqonin in cudurkii yani uu ku dhaco taxadar la-aan daraadiis maxaa yeelay waa dad waayeelo ah way u nugul yihiin cudurka oo hadduu ku dhaco yani xanuunkaasi uma adkeysan karaan jirkooda ayaa daciifay dadka cudurada gaarka qaba ee lala noolaado sida sokorta dhiikarka saas oo kale yani jirkooda yani difaaciisu uu yaryahay intaas oo dad maadaama isu imaanayaan yani mas-uuliyad waxaa ka saaran dadka maamulka masaajidada haya inay arintaas iyada ah ay ka digtoonaadaan iyagoo u danaynaya dadkaas yani qaba cudurada gaarka ah ee u baahan in cinaayo la siiyo caafimaad markii la haysto ayaa la cibaadeysan karaa laakiin haddii la jirado lama cibaadeysan karo saas daraadeed nabigan sal ly wsalam wuxuu yiri ka faaideyso iktanim khamsan qabla khamsin shan arimood ka faaideyso shan arrimood intaysan kugu dhicin waxaa ka mid ah caafimaadkaaga inta aadan xanuunsanin maxaa yeele qof hadduu xanuunsado ma cibaadeysan karaayo masaajidkii ma imaan karo salaado badan ma tukan karo marka caafimaadku waa muhiim yani waa waxyaabaha yani lisu tilmaamaya nabi sal lla ly slam wuxuu yiri laba nicmo dadku markay ku jiraan ma gartaan asixatu walfiraaq yani caafimaadka iyo firaaqanimadka marka caafimaadka sidaas ayuu muhiim u yahay loogu dadaalo marka ummadaha yani nidaamka iyo arrimihiisa ilaaliyana si fiican ayay arrintaasi u habeynayaan wayna dadaaleen ummadeena soomaaliyeedna inkastoo lagu kala duwanya meelo kala duwan haddana markasta waa lagu celcelinayaa in taxadarkii aan laga tegin in yani arrimihii caafimaadka ay soo jeedinayeen mar walba in la qaato oo aan la isdhiganin oo aan idhaahno weli arrintii way jirtaaye yani inay maalmo ay si inooga maqan tahay ha u qaadanina cudurkii inuu tegay cudurkii weli adduunka wuu ka jiraa mar kastana wuu soo noqon karaa meelo uu dhaafay oo uu kusoo noqdayna way jirtaa marka inagoo fulinayna qowlkii ilaahay ah yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum inaan meel kastoo aan joogno inaan digtoonida qaadano oon caafimaadka dadkeena ku dadaalno aad ayay muhiim u tahay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu